barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wax la yidhaahdo sidii dhalinyarada soomaaliyeed ee magaaladan degan toronto ay ugu qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo hagaajinta yuuska ka yaryar say u gacan qaban lahaayeen dhalinyaradaas oo ah dhalinyaradii ku guuleysatay noloshooda oo horumar ka gaareen noloshooda xag ha noqoto waxbarasho xaq shaqo ha noqoto iyo xaq faamili ha noqoto marka waxaan ugu talagalnay in dhalinyaradaas ay halkan wadankan ku koray oo soo tacaalay oo dhibaatooyin badan soo maray iana kasoo gudbay maantana alxamdulilah way dhalinyaro horumar leh inay tusaan dhalinyarada ka yaryar ku jiro middle schoolka high schoolka say wadadii soo mareen ay u mari lahaayeen una tusaaleeyaan una gacan qabtaan waata maxay tahay ujeedka aad ka leedihiin barnaamijyadan oo kale oo aad ku wacyigelinaysaan dhalinyarada ujeedka ka dambeeya barnaamijkan waxay tahay in aan saad og tahayba ummadda soomaaliyeed ee magaaladan toronto degan iyo agaaradeeda ah waxaa ku batay dhibaatadan haysata youthkeeda gaar ahaan dhalinyarada wiilasha oo ah inuu challenge ka haysto horumarkii noloshii hor yaallo beryer badan si aan ugu gudbin lahayn inaan tusaale u noqdaan kuwii ka gudbin ka gooday inay caawiyaan aysan ku dhicin boholadii kuwii hore ku dhaceen taas wey waxa ka dambeyso maadaama ay next haddii ilaahay raalli ka noqdo tobanka sano soo socdo soomaalida dhalinyaradeeda ku nool magaalada toronto ay noqon doonto dhalinyarada ugu badan ee madowga ku nool wadankan maadaama ay soo socdaan dhalinyaro tiro badan kuwii hore ka tiro badan oo maanta ku jiro middle schoolka next shanta sano soo socda hadduu ilaahay raalli ka noqdo ay soo wada gali doonaan high schoolka inaan usii diyaarino wadaday mari lahaayeen dhalinyaradana maantay horumarka gaaray oo societyga kanadiiska kamid ah ay tusaaleyaan dhalinyaradaas ayna tusaan wadada fiicneen ka ka bilawda high schoolka say waxbarashada u sameyn lahaayeen say conflict of interest hadduu qof dhibaato kusoo wajahdo si ugu samata bixi lahaa waxyaalahaasoo idil bay tahay muhiimadda waana kasoo bilaabana grassroodka hadduu ilaahay raali noqdo xaafad walba oo toronto ku taalo waa tahay marka laga soo tago kuwa ardayda ah ma ku tala jirtaan inaad la fadhiisataan kuwa ka tegaya waxbarashada ee laga yaabo inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn way ku jirtaa taas bani aadamku wuxuu yidhaahdaa hadduu daa intuu daad ku imaan waa laska moosaa baanu idhahnaa marka kuwa yaryar baan ka bilaabaynaa kow kuwa ugu yaryar saysan u galin wadooyinkaas saysan u noqon dhalinyaro ka habaaba wadadii ficneed taasbaa horta ku dadaalayna midda koowaad tan labaadna waxay noqonaysa inaan dhalinyaradii kale la yidhaahdo challengiga haysto oo ah dhalinyaro shaqa la-aan ah inaan ka wacyigelino saan ugu soo saari lahayn aan uga gacan qaban lahayn wadada toosan ugu ridilin